sabuuraddii boqol afartan iyo saddexaad rabbiyow tukashadayda maqal oo baryootankayga dhegta u dhig oo daacadnimadaada iyo xaqnimadaada iigu jawaab anoo addoonkaaga ah xukun ha igelin waayo inta nool oo dhan ma jiro nin hortaada lagu caddayn doonaa inuu xaq yahay waayo cadowgaa naftayda silciyey noloshaydiina dhulkuu ku tuuray oo wuxuu iga dhigay inaan meelo gudcur ah dego sidii kuwii waagii hore dhintay sidaas daraaddeed ayaa ruuxaygu iigu dhex itaal darnaadaa qalbigayguna gudahayguu ku cidloobay waxaan soo xasuustaa wakhtigii hore faliimahaaga oo dhanna waan ka fekeraa oo waxaan fiiro u yeeshaa shuqulkii gacmahaaga gacmahaygaan kuu horsadaa oo naftaydu adigay kuu haraaddaa sida dhul oomana ah seelah rabbiyow dhaqso iigu soo jawaab waayo naftaydu way itaal darnaataa wejigaaga ha iga qarin waaba intaasoo aan noqdaa sida kuwa godka ku dhaca oo kale aroorta naxariistaada imaqashii waayo adigaan isku kaa halleeyaa igaransii sidii aan u socon lahaa waayo naftaadaan korkuugu qaadaa rabbiyow cadaawayaashayda iga samata bixi waayo adaan kugu soo cararaa inaad iqariso ibar si aan doonistaada u sameeyo waayo waxaad tahay ilaahayga ruuxaaga wanaagsanu ha igu dhex hoggaamiyo dalka qumanaanta rabbiyow ii soo noolee magacaaga daraaddiis oo xaqnimadaada naftayda kaga soo bixi dhibaato oo raxmaddaada cadaawayaashayda ku wada tirtir kuwa naftayda dhibo oo dhanna baabbi'i waayo waxaan ahay addoonkaaga